haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee maalin kasta oo jimcaha ka dhagaysanayseen v o a waxaa inoo soo diyaarisay caashe ibraahim aadan caashicuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaa maanta ah maalintiisii labaad galay sannadka cusub ee laba kun shan iyo tobanka si la mid ah sannadihii kuwan ka horreeyey waxaa sannadkan laba kun shan iyo tobanka uu dadka soomaaliyeed ugu dhashay iyadoo ay weli wax badan qabyo ka yihiin taas oo ay kow ka tahay amniga oo meelo badan oo dalka ka mid ah oo ay caasimadda muqdisho ugu horrayso aanay weli caga adag ku taagnayn sanadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa uu ahaa sanad ay gacanteeda soo galeen degaano badan oo ay horay u maamuli jireen ururka al-shabaab haddana waxay u muuqatay in dowladdu aanay si wanaagsan uga faa'iidaysanayn guulahaasi ay gaartay haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaa waxaannu ku lafaguraynaa waxaa dadka soomaaliyeed shacab ahaan iyo dowlad ahaanba ay qabsan karaan sanadkan hadda bilowday ee laba kun shan iyo tobanka iyo halka ay tiigsan karaan iyada oo laga shidaal qaadanayo wixii laga bartay khaladaadkii horey u soo dhacay waxaa barnaamijka igala qaybgelaya sheekh cabdiraxmaan maxamuud faarax janaqow oo ka mid ahaa ururkii maxaakiimta islaamiga oo hadda ku sugan waddanka jarmalka marwa caashe geella diiriye oo ah guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka oo ku sugan magaalada garowe iyo sidoo kale abuukar cawaale qaadiid oo ah nin u ololeeya bulshada marka ugu horreysa dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a marka xigta bal waxaan rabaa in aan ku bilaabo sanad cusub ayaa hadda dhashay mid khayr laalaha nooga dhigo bal waxaa dadka soomaaliyeed shacab ahaan iyo dowlad ahaanba ay sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo tobanka ay qabsan kareen laakiin aanay qabsan oo u suurto geli waaye bal dhinaca dowladda oo kale haddii aanu ku horeyno sheekh cabdiraxmaan janaqow ku horee bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedin wala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin dhammaan saaxiibada khadka ku jira oo barnaamijka ka qayb qaadanaya iyo odinan idaacadda iyo v o da iyo dhammaan shacabka waan salaamaynaa sanad wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tan kale runtii dowladdu way dadaashay dadaalkeeduna dadaal muuqda weeye runtii anigu sida ay saadaashayda ama fiirintayda odorogtaygu u yahay inay iyadu ka hadashaaba sida kasii fiicneyd oo nin dhaansha kaafaan jecel iyadaa maaragtay muxuu ahaa ku fiican wixii ay qabatay inay ka hadasho laakiin annagana maadaama aan muxuu ahaa kor dadka uga jeeda aan nahay waxyaaba badan ay qabatay oo masalan amnigu maaragtay meel wanaagsan buu gaaray muxuu ahaa wax wanaagsan oo muxuu ahaa dowladnimada lagu sii dhowaanayo oo runtii ay uga nasiib badnayd dowladihii ka horreeyey ee ku-meel gaarka ahaa ayaa jiray misaal waxaan u qaadan karnaa hadda amniga oo kaleeto waxaan u qaadan karnaa oo kale dowladihii hore waxaaba balaayo ku dhigay waxyaabo badan oo maaragtay muxuu ahaa iska horjeeda oo caalamka siyaasadihiisa kamid a tani waxayba nasiib u yeelatay waxoogaa inaad moodo dunidii inay ku heshiisay markaan soomaaliya dhanka loo kaxaynayo taas laftigeedu nasiiba iyagu leeyihiin bay yay noqotay higsiga hadda la wado oo maaragta runtii meel wanaagsan laga gaaray inkastoo aan fari ka qodnayn runtii dadka soomaaliyeed maanta waxay dareemayaan in ay u jeedaan halka ay u socdaan oo maaragtay dawladdaana runtii tilmaanteeda iska lahayd waxqabad lala dhihi karo maanta halka loo socdo waa la wada fahamsan yahay jidku ha iska dheeraado marka waxaan dhihi karaa runtii waxa la qabtay waa wax muuqda waxa dhimanaana kasii badan waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan oo kugu soo noqon doonaa janaqow waxaan sidoo kale isla su-aashaa siinaya caasho geel caasho bal ra'yigaaga sanadkan waxa dadka soomaalida ah gaar ahaan dowladda soomaaliyeed oo dadku ay inta badan indhaha ku hayaan u qabsoomay bismillahi raxmaan raxiim horta caasho adiga iyo bahda ee v o aba waad salaamayaa midda labaad waxaan rabaa inaan saaxiibada igula jira ee doodana aan salaamo waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto shacabka soomaaliyeed oo sanad cusub u dhashay inaanu ku wada duceysano inuu sanadkan ilaahay nooga dhigo mid nabadeed mid barwaaqo mid horumar qalbigayagana aanu wada gashano dhammaantiiyo saadaal fiican iyo filasho wanaagsan marka haddii aan dib ugu soo noqdo su-aasha runtii sanadkii laba kun iyo afar iyo toban alxamdulilah waxaan dhihi karaa wanaag badanna waa jiray iyo guulo la taaban karo waxaa sidoo kale jiray tabashooyin iyo iyo dibudhacyo ayaa jiray waxaan rabaa dhowr inaan kasoo qaado sida uu sheegay walaalkay waxaa jiray mxuuaha waxaa saldhigtay dowladnimadii hay-adihii dowladda ayaa horumar iyo guulo badan gaaray horumar badan baa laga sameeyey dhinaca maamul goboleedyada hadda ayaa waxaa jira kuwo la yeegleelayo oo loo heelan yahay waxaa horumar laga sameeyey dhinacyada private sectorka haddii aan idhaahdo oo dad badan oo ganacsataa iyo qurba jooga ay wadanka kusoo kordhiyeen horumar badan xirfado badan iyo maalgashi badan oo ay dalka geliyeen adduunka ayaa noo soo jeestay oo muxuu ahaaye sidii uu soomaaliya maamul wanaagga uga taageeri lahaa haddana waxaa jiray khilaafyo hareeyey runtii dowladnimada oo aanu dhihi karno ama dowlad goboleedyada guud ahaan oon dhihi karno horumarkii la filahayay wax badan ayaa xoogaa dib ugaga dhacay waxaa kaloo aanu oran karnaa tiirarkii ugu waaweynaa oo yacni ku yaala hiigsiga oo kamid ah heshiisiinta sanadkii lasoo dhaafay waxaan isleeyahay wax badan dowladdu kama qabanin oo waxaa loo baahan yahay sanadkan kale in dabcan focuska la saaro waxaan weli sidoo kaleeto wadanka waad og tahay barakacyaal badan ayaa kusoo qaxay oo dagaaladii iyo abaarihii ay keeneen waxaad moodaa inay soomaaliya meel walba ka degan yihiin guri dabaqa oo lagu shaqaysanayo oo dhaqaale ka muuqdo iyo iyagii buul ka hoos dhigtay oo dhibaato haysato marka taasna waxaa fiicnaan lahayd in dadku waxay ahayeen beeraley xoololey bay ahaayeen in muxuuha meelaha nabaddu ka jirto dib loogu cesho si ay noloshooda dib ugu bilaabaan wax soo saarkana uga qayb qaataan waxaa sidoo kaleeto ayagana dhacay dad badan oo wadanka wasku-ool u ahaa ayaa la dilay yani sanadkii laba kun iyo afar iyo toban oo weliba siyaabo kala duwan loo dilay waxaan kale oonu dhihi karnaa ciidanka soomaaliyeed yani ma awoodin inuu wadanka oo dhan muxuu aha uu amnigeeda wada qabsado taasoo aanu ognahay inaanu inta badan ku tiirsannahay ciidan shisheeye iyadana waxaan ka dhihi karaa waa waxyaabo la qaban kari lahaa oo xoogaa dibudhac nooga jiro adeega guud waxaan isleeyahay isaga laftirkiisa soomaaliya oo dhan ma wada gaarin ee duruufo badan ha jiraan marka waxyaabahaas oo dhan waxaan isdhihi lahaa guulana way jireen budciyadaasna waa jireen waa tahay aad baad umahadsan tahay abukarac waale dhinacaaga isla su-aashaasi waa idin salaamayaa dhammaan marwa caasho geele iyo sheekh cabdiraxmaanba waxaan oran karaa runtii inkastoo onan siyaasiyan anigu in badan aan u dundaloolin haddana waxaan ka fiirin karaa waa ilmo socod barada tallaabadii uu qaado marba kufaya marka kufitaanka inaan la fiirina waa boodi la dhaho la dhiirigeliyo fikirkaasaan anagu aaminsanahay marka waxyaalaha la oran karo runtii wa waa qabsoomeen waxa ugu weyn ugu muhiimsan qulubta shacabka baa waxaa gashay hididiilo ah inay wadankii soo hagaagayo inay muqdisho mugdigii ka baxday inay muqdisho ay ku dhiiradaan qurbajoog badan ganacsadayaal badan inay ku dhiiradaan inay maal gashadaan oo ay ku kalsoonaan karaan taas laftigeeda ba waxay leedahay miisaan weyn dhinaca dowladda dowladdu runtii waa dadaaleysay intaas hiigsiga cusub iyo iyo dowladaha shisheeye waxay noo qabanayaan anigu ma saarayo muhiimada ma saarayo shacabka waxa ay qabsan karaan waxaan u arkaa in dibudhis badan bilaabmay dadku inay maalgashi wadanka ku bilaabeen in ay loo arko qurbajoog badan oo kusii socota wadanka dowladuna waa kufaysaa waa dhacaysaa laakiin insha allah waxaa la odhan karaa wixii bal naga qaldamay aan wax ka barano oo aan ku dabaqno sanadkan hadda bilaabno insha allah waa tahay aad baad dhammaantiin u mahadsantihin waxaan rabaa su-aal kale su-aashaasi waxay tahay sheekh cabdiraxmaan janaqowna carabkaad ku dhufatay caasho sidoo kale iyana carabkay ku dhufatay inkastoo qayb ahaan aanay wada taataabanin haddana laakiin marka aad fiiriso dowladda horumar badan way samaysay haddana dad badan waxay aaminsan yihiin in qaabkii la rabay in dadka soomaaliyeed lagaga faa'iideeyo horumaradaas la gaaray in aanay dowladdu samayn tusaale ahaan waxay dadku aada carabka ugu adkeeyaan in sanadkii laba kun afariy tobanka inay kusoo beegantay xilli al-shabaab awoodeedii ay inta badan wiiqantay degaano badan oo al-shabaab ay haysatay laga saaray oo dowladda gacanteedii soo galay haddana aanay dowladdu ahmiyad ballaaran aanay siin oo khilaaf dhexdeeda ay ka dhammaan weyday marka waxyaabaha ay dowladda u baahnayd in sanadkan hadda dhammaaday laba kun afariy tobanka ay diiradda saarto ay ka faa'iidaysato hase ahaatee ay gabtay maxaa kamid aad isleeda haddaad bal wax ka xusto cabdiraxmaan janaqo runtii waxaan u kala qaadayaa laba qodob oo midna uu yahay amniga midna uu yahay siyaasad midka amniga haddaan ugu horeeyo dhibaatada in badan dadka oo dhanna u muuqata runtii aniga aadna iigu muuqanaysay oo aan mar walba dhishtanaya waxaa ugu weyn ciidamadu marka ay meel xoreeyaan oo ay guula gaaraan inay halkooda iska fadhiistaan oo aanay hore usii socon taasoo runtii dadkii dhib ku ahaa dhab dhib ku noqotay oo ay dadkii muxuu ahaa beledii ay weli iska kor fadhido iyaguna ay u muuqdaan oo aanay hore u tallaabsanayn oo sanad iyo muddo dheer la fadhinayo taasi runtii waxay ahayd wax dadkii xitaa niyadjab ku riday oo xagga amniga halkii ay dawladnimadii filay ay filayeen inay soo gaarto inay dawladdiiba colays ku noqotay oo iyaguna dawladduna ay meel fadhiyaan kuwii kalena ay hor fadhiyaan marka shacabkiina ay sii barakacayaan oo duruuftii kusii adkaanayso runtii taasi waxaan isleeyahay waa wax laga badbaadi karay inkasta oo ay ciidamada shisheeyo lagu tiirsan yahay ay taas inteeda badan anigu aan runtii saari karo haddana dawladda laftigeedu kuma eedla ayaan isleeyahay midda labaad meelaha dawladdu ciidankeedu ay gaaraan oo amnigoodu runtii uusan aada u fiicnayn marar badan oo ay dhici karto inay kuwii laftigoodii iska dhex joogaan oo aanay muxuu ahaa ulahayn amnigii gudaha markii ciidanku meel xoreeyo amnigii gudaha ayaa loo baahan yahay sida booliiskii oo kale marka amnigii ayaa sii xumaanaya marka haddii meel la tago taasina runtii waa meelo badan bay ka muuqataa xiriirka dadka oo aan muxuu ahaa la hagaajin ama aan si kale u dhehe khitaabka dawladda ku wajahan ama fariinta dadka ku wajahan oo aada runtii u daciif ahoo xiriirka dawladda iyo shacabka khaasatan hogaanada shacabka odayaasha dhaqanka iyo dadka indhaha u ahee ummadda shacabka hogaanka u ahoo xiriirkoodu uusan aada iyo aada u fiicnayn iyo sidoo kale ugu dambeyn haddaan dhaho dagaalka fikirka oo aan dawladda waxba uga bilownayn taa waxaan ula jeedaa markaan waxyar faahfaahiyo raggan ay ishayaan ciidan iyo xoog keliya ma ahee fikirna way ku dhisan yihiin marka haddii ciidan ahaan loo jebiyo laakiin ay fikir ahaan u nool yihiin aan waxna laga qaban runtii waa hawl culus oo halkeedii fadhida marka dagaalka fikirka oo ku saabsan dhinacaas iyaga dawladda wax weyniba ugama bilowda taas intaasaan maaragtay maxaa ku koobayaa dhanka siyaasadda markaan u gudbo siyaasadda runtii waxaan dhihi karaa iyadana wax badan oo la qaban karay ayaan ayaa gaabis badan ka muuqda aan ugu horeeya dastuurka oo runtii muxuu ahaa turxaan bixin badan u baahan oo xataa hadda madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxaa isqa qabsanaya ad arkaysaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaareyaasha iyo inta badan waxay ka timaadaa aniga aragtidayda waa dastuurka dastuurkii oo marka turxaan bixin badan u baahan oo aan aada wax looga qaban garsoorkii dib u heshiisiintii guddiyadii axsaabta siyaasadda oo iyaguna fadhiidahoo aan hore u dhaqaaqin xuduuda samayntii federaalkii oo hadda maaragtay muxuu ahaa yani runtii meelna fiicanna soo gaaray laakiin intaa ka horumarsan laga rabay tirakoobkii oo aan fari ka qodnayn guddiyadii wixii hawlihii la rabay higsiga lix iyo tobanka in muxuuaha lagu soo afjaro hadda sanadkan oo kale inay wada dhammaad yihiin oo diyaar garow maaragtay isla wada socda dhinac walba horumar laga rabay marka taasoon isleeyahay wax badani kama qabsoona oo muxuu ahaa gaabis badan oo runtii aniga iga muuqdo walow haddana caqabadaha ay jiraan oo aan u wada jeedno caqabado badanoo oo sabab u ah haddana waa runtii inahaasaan aan tilmaami lahaa aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan janaqow caasho geelle aan ku laabto caasho geelle waxaa tahay guddoomiyaha guddiga dib weegista dastuurka baa tahay intaas oo caqabadood oo uu taataabtay sheekh cabdiraxmaan janaqow waa kuwo jira oo laysla qiray markaad bal adiga dib u fiiriso adigoo taana ku daraaya waxyaabaha la qaban karay ee la sixi karay ee fursadda loo helay ee haddana la gabay sanadkii tegay maxaa ka mid ood ka taaban lahayd
cashar waa mahadsan tahay walaalna wax badan buu mxuaha runtii iftiimiyey dawladdu sideedaba waxa weeyaan mxuaha shacabka ayay ukhidmaysaa haddii ama dib u dhac laga sheego ama dhaliil laga sheegana guul bay u tahay maxaa yeelay waxay saxaysaa muxuu ahaay sanadkan wixii ay qaban lahayd intaanaan dawladda ugan waxaan jeclaan lahaa walaalka wuxuu soo qaaday dastuurka anigu waxaan ahay guddoomiyaha guddiga dib eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed la dhegeysanaya iyo walaal cabdiraxmaan oo laga yaabo inuusan in badan uusan ka ogeyn inaan u iftiimiyo markii ugu horeysay dastuurkii la sameeyey oo dawladda soomaaliyeed loo sameeyey iyo dastuurkan wax badan bay ku kala duwan yihiin dastuurkii dawladii hore ee markii hore la sameynayay wuxuu ahaa dastuur banka uuna oo ay runtii inkastoo aqoonyahano soomaaliya ay ka shaqaynayeen haddana labada waxay u miyeynsanaa waxay ahaayeen dhinaca maalgelinta iyo dhinaca mas-uuliyaddana waxaa hayay dad ajnabi ayaa hayay waxyaabihii laga bixi waxaa kamid a waxyaabihii hadda isqabsiga ugu dambeeyey ee dowladda marka dib eegista lagu sameynayo annaga guddigayaga waxyaabihii marka ugu horeysa madaxaya kusoo dhacay waxay ahayd in loo baahan yahay dastuurkan mas-uuliyadiisa iyo maalgelintiisa in ay yeelato dowladda iyo shacabkeeda ay yeeshaan taas waa midda dibudhaca keentay maxaa yeelay xiliyadii wax la sameyn lahaa waxa ay u badnaayeen xiliyadii khilaafka jiray runtii laakiin guulo badan ayaa jiray oo guddiga ka shaqaynayay waxa dadka iskale in loosoo bandhigay rabtaa in lagala shaqeeyay rabtaa marka wax badan oo runtii ay guulo fiican oo ka hagaagay baa jira oo awal muxuha dhibaato badan jiray haddana cashar baan ka baranay waxyaabihii hadda isqabsiga ahaa marka dastuurka sidaas ayuu yahay haddana waxaan rajeynaya marka dowladda cusub ay bilaabato in muxuu aha la dardargelin doono muxuu ahaay hawshiisana si fiican loo gudageli doono dadka shacabka una qeybiga wax ka qaadan doonaan midda dowladda haddaan u gudagalo dowladda runtii waxaa la gudboon waxa waaye muxuu ahay talooyinka la siiya inay dib u milicsato sanadkii lasoo dhaafay waxyaabo badan oo runtii aad sheegteen ay qaban kartay baa jiray oo duruufo keeneen oo la qaban waayey marka dib u milicsigaas waxa uu keenayaa in ay fiiriso waxyaabihii ka khaldanayn waxyaabihii ay qaban kartay waxyaabaha loo baahan yahay oo hadda inay tubta saartay tusaale haddaanu soo qaadano midaan hadda shuruucdan dejintooda loo baahan yahay oo hiigsiga in muxuu ahay doorasho xalaala aan helno oo cadaalad ku dhisan oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin dastuur muxuu ahaye loo codeeyey oo dadku kuwada qanacsan yihiin in la helo waxay u baahan tahay dadaal weyn oo muxuu ahay runtii dowladda looga baahan yahay hadda sanadkan two thousand fifteen in ay gasho sidoo kale waxaa looga baahan yahay inay kordhiso oo weliba culays saarto dib heshiisiinta ay saadha maxaa yeele dadkan waa diriray waxay u baahan yihiin waxa waaye inay iscafiyaan waxay u baahan yihiin in ay muxuu ahay dabaysha qabiilku ay ka tagto waxay u baahan yihiin in ay muxuu ahaayey ay mabaadii iyo ku heshiiyaan iyo soomaalinimo iyo isjacayl iyo nabad iyo walaaltinimo inay ku heshiiyaan sidoo kaleeto ee dadkan barakacay runtii waa dad soomaaliyeed xaq bay dowladda ku leeyihiin waxaa loo baahan yahay in iyada laftirkeeda la maalgeliyo kii beer ka yimid si wadanka wax soo saarka soo badsho kii beer ka yimid in muxuu beertiisa lagu cesho oo qalabkii beeraha iyo wixii gacan qabsi la siiyo kii xoolo ka yimid oo xoolo gooyo kii ka yimid meel kale oo wadanka laftirkiisa la dareemo dowladnimada qof kasta dareemo aan cid gaaroo dareeminin waxaa loo baahan yahay sidoo kaleeto wadanka waxaa jira dad dhalinyaro badan oo muxuu ahay jaamacadaha kasoo baxaysa gudaha iyo dibadda oo wadanka imaanaysa oo runtii aad aragtid in qaar badan oo kamid ah ay tahriibaan markay wadanka rajo ka waayeen waxaa loo baahanya inay dowladda mudnaan siiso dadka dhalinyarada ah oo ay xirfado u abuurto oo ay shaqooyin siiso oo dadka iyaga waaweyn aanu dareeno in muxuu aan la taliyayaal u noqono dadkaas la dhiirigeliyo taasna dowladda waa loogaga baahan yahay waxaa looga baahan yahay in ciidamada ay culays saardha iyo amniga saarto maxaa yeelay amniga ilaa anagu aan la wareegno oo wadan muxuu ahaye xora aan noqono oo anagu madaxdayada ilaalino oo dal iyo dibadda mxuu gudaha iyo dibadda meel kasta ciidankeenu uu waxeeyo waxa weeyaan wax badan ayaa iyadana dibudhac ka imaanaya waxaa loo baahan yahay hadda qolada laga shanqariyey dadka dhimanaya waa soomaali ama ha ku dhintaan qolada mucaarad kasoo horjeeda dowladda ama ama dhinacan ha ka dhintaan minusku wuxuu gelaya waa soomaalida waaye waxaa loo baahan yahay dowladdu inay naxariis la fiiriso inay dib heshiisiin samayso inay soo dhaweyso in xirfadihii cabdiraxmaan ka hadlay oo ah inay fahamto xirfadaha mabaadida lagu kala duwan yahay laftarkeeda ay dib u eegto waxaa loo baahan yahay annaga ma rabna in dad naga dhinto dhinacna uu nooga dhinto marka waxaan ku bilaabay sanad nabadeed iyo horumar baan rajeynana taasna dowladda loogaga baahan waa tahay caasho waxaa loogaga baahan yahay laftarkeeda waa tahay waa tahay aad baad umahadsantaha waxyaaba badan baa taa taabat waxaan rabaa marka in aan dhinaca dowladda kasoo gudubno bulshadii soomaaliyeed waa qayb kamid ah hogaankii ha haysa laakiin haddana markaad fiiriso waxa dalka hadda maalgelinaya horumarka inta badan dhinaca uu ka socdo waa dadka soomaalida ah oo qurbaha ka imaanaya kuwii gudaha joogay oo isku biiray oo wadankii hadda maalgashi ku sameynaya oo weji cusub guud ahaan wadankii u bixiyey hase haatee marka dhinac laga fiiriyana weli amnigii aad moodo in weli uusan caga adag ku taagnayn oo mararka qaar dhinaca muqdisho kale markaad fiiriso iyo koonfurtaba ay qaraxyo iska dhacayaan xilli walba dad saad carabka markii horeba ku dhufatay dad qiimo leh wakti kasta la dili karo marka bal waxaan rabaa abukar bay su-aashaana u gaartay abukar maadaama di bulshadii aad ka mid tahay dadka soomaaliyeedna ay abukar qaadiid kugu naanaysaan ma jirta awood ay leeyihiin dadka shacabka ah oo ay wax ku meel marin karaan oo ay wax ku bedeli karaan aada iyo aad aada iyo aad qof walba oo oo ilaahay abuurtay awood uu siiyey waxaa kaloo aada runtii waxyaalaha aan adduunka uga duwannahay ah hankii waalidiinteen nooga tageen oo ahayd ilmaha yartahay markuu dhasho baa kor inta loo qaada waxaa la dhahaa ilaahow kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa anfaca taas macnaheeda waxaa loola jeedaa qof walba soomaaliya waxaa lagu ababiyaa inuusan noloshiisa keliya maarayn oo u hanqaltaagay inuu dalka iyo dadka u waxtaro qofku wax uu tari karaa waxaa ka roon baan oran karaa oo aan aragnay sanadkii lasoo dhaafay waxyaalihii lagu xasuustay kamid tahay haddii aada fiiriso dhinaca baraha internetka goobaha social mediada fikirada laysku dhaafsado waxaa dad badani waktigooda ku dhuminayeen dawladii xaggee mareysa yaa dhacay yaa lasoo waday yaa magacaabay waxaan anigu runtii aan aada u riixi lahaa inay dhalinyarada iyo dadka shacabka ahi aysan dawladda ku mashquulin iyo qaladaadkeeda wixii ay saxoo ay sameeyaanna ay dhiiro geliyaan wixii kalena si asluubeysan oo dhisan ay u tilmaamaan laakiin iyagu waktigooda inta badan ay geliyaan war anigu maxaan qaban karaa nin walbo soomaaliyai in maxaan dalkayga u qaban karaa soomaaliya marka dadku waxay dhahaan baa burbur badan baa dhacay baaba badan baa dhacay laakiin ninkii doonaya inuu soo baxo dalkiisa wax u qabto sida kale haddii loo ro ataalla fursad aan adduunka intiisa kala oolin oo ah fursad qof walba hadduu meel xanjo ku dhegsado qof walba hadduu meel ku mintado uu kasoo dhalaalo waa waa wax dadkuna u qirayaan taasna aniga ka markhaati ah dadku way garowsanayaan waa lagu hil istaagayaa marka waxaan odhan lahaa dadku juhdi ha geliyaan arrinta ah security iyo caasha carab ku dhufatay waxaan leeyahay security ama ama ama arrintan welwelkaahay nabadgelyo la-aan tahay meel walba way taallaa wixii aan ka mudaharaadaynay bahdilkiina lagu sameynaya ahayd wadamada dariska ah south africa maalin walba ganacsayaasha inta lagu dhacaa lagu kufsadaa madaxa laga garaacaa marka waxaan leeyahay qofka ganacsiga waa inuu uhiiliyaa dhulkiisa waa inuu dhahaa xamaray adig intii wadan kaloo afrikaana laygu jiidi lahaa at least halkaana aasaya lay asturayaayo oo oo hantidii aan uga tagana waxa ay dhaxlayaan dad soomaaliyeed iyo dadkaygii marka waxaan rabaa runtii dadku inay sanadkan soo socdo qof walba oo dhalinyaraa ama ama nin odaya ama shacabi inuu isdhaho isweydiiyo war anigu maxaan u qaban karaa wadankayga mad in laga wada sugo dawladdu maxay qabanaysaa dawladdu maa dawladdu waa shaksiyo yar yaroo isu tegay oo iyaga laftigoodu dadaalayo wax raba inay bedelaan konton caqabadoodna ay u dheer tahay intaasna ay usii dheer tahay dawladihii hore siyaa darro kale allah u naxariistee muusan maysan lahayn social mediada iyo qalabkan hadda haragga laysaga siibanayo fadeexadda leh oo afar iyo labaatan ka sac laysku dacaydeynayo kelmad sir ah oo villa soomaaliya ku qarsoomi karta aysan jirin oo wax walba ay banaanka yaallaan waa tahay waxaan rabaa marka qalabkaasa loo isticmaalo si dib u dhisid ah oo la buunbuuninayo oo oo la dhiiro gelinayo inuu qof walbaahi uu dhaho alla ilahay maanta dalkayga i baahna maxaan u qaban karaa waa tahay waxaan rabaa marka marka laga soo tago dawlad maadaama shacabka soomaaliyeed hadda ay u muuqdaan dad baraarugsan ay u muuqdaan sida abuukar nu carabka ku dhuftay ay jiraan baro bulsho oo dadku ay isku weedaarsan karaan fikradaha ay jiraan misleedin waxaa la soo gaaray xilligii qof waliba waa waa shaksi kasta oo soomaali ah uu kaalin ku yeelan lahaa bal in hore loo dhaqaaqo oo xilligii dadka bal ay ka fekeri lahaayeen bal iyaguna wax qabtaan oo wax qaban karaan maxay kula tahay cabdiraxmaan janaqo runtii waa wax wanaagsan waana kaalinta looga baahan yahay dadka laftigooda dawladnimadu ma ahan qeybta siyaasadda iyo muxuu ahaa waraasta dawladda iyo xilalka dawladda dadka haya ee dawladnimadu inta dalkeeda ugu weyn ama qeybteeda ugu weyn waa shacabka waaye haddii aanay shacabku wax qabanin oo aysan isku tashanin oo qof walba kaalinta ku aadan waajibka ilaahay saaray uusan inuu kasoo dhalaalo uusan dhinaciisa dayac ka imanin hadduusan ku fikirin ee uun indhaha loo taago ninka markaa xilka haya ee ku magacaaban muxuu qabtay muxuuse eeda iyo ammaan intaba maaragtay muxua isaga un la falanqeeyo runtii tallaab wax ku oola lama gaarayo anuu marka waxaan rabaa inaan idhaahdo shacabka soomaaliyeed ha bartaan hana ku dadaalaan in ay kaalimahooda waajibka iyaga u yaalla ay ku mashquulaan sida saaxiibkay abuukar uu hore u sheegay ee aanay ku mashquulin qof kale ceebihiisa iyo dabagalkiisa taasna anugu waxaan dhihi lahaa tusaale aan usoo qaadano shacabka turkiga mathalan shacabka turkiga waxaa ka jira waxa la yidhaahdo alwaqf alkhayri oo ay aada u fahamsan yihiin waqfil khayriga waxaa loola jeedaa annagu waqafka marka la yidhaha waa arrin diinta ku saabsane inuu qofku wax dadka wax tara intuu maal geliyo uu yidhaahdo markaa dadku ha ka faa'idaystaan si lacag la-aana masalan waxaan ka naqaanaa anagu masaajida la dhisayo iyo waxyaabo kooban oo aanu aada u badnayn laakiin taasi ma aha mid ku kooban goobaha cibaadada keliya wax walba oo ay dadku u baahan yihiin masalan waxay shacabka turkiga ku guulaysteen in ay ku tartamaan ganacsatada muxuu ahaa turkigu wax alla wixii adeega bulshada ku saabsan in uu maaragtay muxuu aha qof qaato masalan meel lagu dabaalanayo oo kale oo dadku ay ku dabaashaan badda meelaha dadku ay u dabaal tagaan inta barad wax badan haddii la isticmaalo waxaa ka dhasha wasaqo dadka ka haraysa sida wixii ay isticmaaleen waraaqo ay meesha maarata uga tageen baco iyo waxyaabo lamida ama xitaa wasaqda meesha dadku ay keenayaan oo ay muxuu ahaa ku reebayaan wasaqdaa ka dhalanaysa goobaha lagu dabaasho in biyaha la nadiifiyo shirkad baa qandaraas ku qaadanaysa lacagna ma ahan ee iyadaa ilaahay u dhawaanayso ajarka rabta jid baa burbursan jidkaa burbursan buu yay shirkadu dhisaysaa oo iyadu maalgelinaysaa wax lacagaho adduunyana kama rabtay ajir bay ka rabtaa goobihii waxbarashada isbitaaladii muxuu aha goobihii caafimaadka yacni meel walba oo runtii dadku ay si guud u leeyihiin oo danta guuda in ay dadku maalgeliyaan dabeetana ay ilaahay muxuu ahaa ajar uga doontaan waa wax diinteenuna ay aada u ammaantay dawlado badanina ay ku horumareen marka shacabkeenu taa ha barto baan dhihi lahaa anigu siyaasadda ha loo daayo dawladda dadkuna horumarka dalka ka fikiraan aad baad umahadsantaha shee cabdiraxmaan jaraqow adaa carabka ku dhuftay taasi waa marka ay gaarto dhaqaale iyo horumar marka ay gaarto laakiin hadda waxaad moodaa in dadka soomaaliyeed ay nabadiiba weli ka laalan tahay oo qof waliba xataa oo rabo in waddankii uu si boqolkiiba boqoloo u maalgashto uu mar waliba uu konton boqolkiiba uu cagta la soo gelayo dalkii oo taana ay ugu wacan tahay dhinaca ammaanka laakiin markaad fiiriso shacabkii waa tallaabo tallaabo ma kuu muuqataa in shacabka bal marka hore hadda ay diiradda saaraan balay nabadii ka shaqeeyaan oo tusaale ahaan haddii ay arkaan wax qaldan ama wax nabadii caqabad ku ah bal inay xataa taas kala shaqeeyaan dowladdii amaba ay iyagii qudhooda iska qabtaan ilan ilan iyagii buu caqabad ku yahay makula taha marka shacabka inay iyagii la wareegaan in ay arrimahooda ammaanka iyo horumarkoodii iyagu si gaara uga fikiraan intay dawladda fiirin lahaayeen aan caasho siiya su-aashani adoo raalli cabdiraxmaan kusoo noqon doonaa caasha waa mahadsan tahay walaal anigu labaan u kala qaadi lahaa mid waxa weeye bahda shacabka naftiisa maxaa laga rabaa isaga naf ahaan shacab ahaan maxaa laga rabaa midna waxaan muxuu aha u qaadanayaa muxuu ahaaye maxay iyagu qaban karaan oo dawladda ay muxuu aha gacan ku siin karaan sidaan la socono muxuuaha dawladdu shacabku waa dawladda dawladda ushaqeeya oo muxuuha baa shacabku dawladdu shacabkay ushaqeysaa midda ugu horeysa waxa waaye shacabka looga baahan yahay in iyaga laftirkooda iscafiyaan oo wax isku quuraan maxaa yeeley haddii aysan waxna isku quurin isna casinin maxaa kaa horeeyay yaa fiican maanta qof baa sar dheer dhisanaya qof baa qof xumaana kale miskiinkii shal halkaan jooga maanta sar dhistay muxuu maamul baa waxay sameysanayaan wanaag iyo muxuu ahaaye horumar sameynaya waxaa la leeyahay colaad baa loo abuuraya marka waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inay shacabku iscafiyaan waxaa loo baahan inay wax isku quuraan inay kala faa'iidaystaan ina inay walaal yihiin gartaan midda kalena waxa waa inay dib heshiisiin iyaga dhexdooda iska sameeyaan si dawladda kaliya ka sugan oo beelbeel ay ka bila bilaabaan xaafad xaafad ka bilaabaan degmo degmo gobol gobol darisyada muxuu ahay aadaan wixii ka cuslaadan markaas ay dawladda la raadsadaan midda kale oo labaad waxa waaye waxa iyagu ay indhahooda ku arkaan inay dawladda u tilmaamaan ma aha keliya sida walaal sheegay in ay muxuu ahay dawladda afar labaatanka saacan eedeeyaan ama meediyaha muxuu ahaye ka complain gareeyaan ama labadii qof oo waxweydaada ay muxuu ahaye waxyaabo kasoo jeesa waxaa loo bahay inay dawladda u sheegaan waxyaabaha ay dawladduna wax ka qaban karto matalan tusaale hadii lasoo qaado adduunku wuxuu qiimeeyaa oo micno ugu fadhiga waxa weeye waa ciidanka noocyadiisa iyo macalimiinta iyo dadka adeegyada caafimaadka oo dadka wada faa'iidaysanayaan marka waxaa loo baahan yahay inay dawladdu marka hore u sheegaan shacabka oo yidhaahdaan qofka ciidanka markuu dherigsan yahay xaaskiisii muxuuha wuxuu cuna haysto walwal dadaalo uusan qabin si fiican buu muxuu ahaaye nabadda uga shaqaynaya muxua derbi jiif noqon mayo noqon mayo mid dadka dhaca sidoo kale meelaha caafimaadka oo dadka dhan imaanayaan isbitaalkii dawladda ay leeyihiin waa in qofka shaqaalaha uusan ka walwalqabin uu waxado uu ka walwal macnaha wax ku filan haysta sidoo kale loo bahay dhalinyarada laftirkeed in loo muxuuha loo cesho muxuu ahay dhaqan celin la siiyo oo dhaqan la abuuro oo dadka xafiisyada jooga iyo madaxda lacagta laga jaro dadka muxuu ahay laisleeyahay nabadda iska soo celin karaan in la sameeyo taasuna waxa weeye waa mid looga baahan yahay waxaan odhan lahaa oo kaleeto aan kusoo gebagabayn lahaa dawladda waxay u baahan yihiin shacabku inay dawladda kala shaqeeyaan laanaheeda maaha marka layada la shaqeeya madaxweyne xafiiskooda hor istaaga maaha oo yaan la shaqaysan ama wasiirka hor istaaga maahan waxaa jira laamihii dawladda xafiisyadii kale wixii tala ah oo ay u baahan yihiin waxaa la rabaa in ayaga kala shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay qolada mediada idinku a ka mid tihiin wixii maxaa constructive oo oo muxuu ahaye wadanka ku taraya oo ama muxuu ahaaye aan dhibaatada iyo khilaafka ka shaqeynin keliya inaad muxuu ahaaye sheegtaan laakiin haddii qof kasta uu dhibaato sheego oo maalin walba markaas tiraad horumar baa la gaarayba walwal kala sii abuurmo idinka laftarkiina inaa qeybtaan baa la rabaa waxaa la rabaa in gacan laga geysto dastuurka ansixintiisa dastuurka waxa waaye waa heshiis bulsho dadka u baahan waxaan rabnaa inaan muxuu ahaaye hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban aanu ku noqon dhibaato iyo isdoorasho marka waxaa loo bahay dadku inay fududeeyaan shalay oo kaleeto waxyaabo adkaa ayaa maanta fudud waxaa kamid a federalismka shalayta waxa weeyaan dad baa marka magaciisa lasoo qaado lafta jeega goosin jiray laakiin maantay waxaad arkaysaa dadkii inay ismaamullo goboleedyo iyo ay ku mashquulsan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inay dadku waxyaabaha ka khaldan si loo saxo ay la shaqeeyaan cid kasta oo hay-ada hoo shaqeynaysa waxa kale ugu kusoo gabagabay waxa waaye inay dadku dadkooda wax ku oolka ah wax u quuraan oo ay iska horumariyaan maxaa yeelay qofka wax kuoolka haddaad oo maxaa biyo kuu samayn lahaa oo koronto kuu gelin lahaa oo jid kuu samayn lahaa haddaad tirahda waa qabiilo waa four pointy five reer hebel waa haystaan booskoodii oo mid hadhowta muxuuha meeshiina uu fadhiyo mid kursi buuisa waxba tari mayso waxaa la rabaa si wadanku horumar u gaaro in dad badan oo isku cid ah oo isku qabiilo oo walaalo ah oo waxtara oo wadanka waxu taraya in layska horumariyaa loo baahanya dadkuna inay intaa bartaan iscafiyaan dowladana sidaa lagula shaqeeyo waa tahay caasha aad baad umahadsanta waxaan rabaa in aan bal dhinaca abuukar aado abuukar waxay dadka kugu yaqaanaan qaadiid oo magacaasna aan filay inuu kugu baxay kaalintii aad ka soo qaadatay in dalka britain qaadka laga joojiyo dad badan waxay aaminsan yihiin in qof shaksiya uusan waxba qaban karin oo far keligeed foolma dhaqday yidhaahdaan haddana laakiin markaad fiiriso wax waliba qof unbaa bilaabi lahaa bal waxaad waxyar nooga sheegtaa waxyaabihii suuro geliyey in qaadka london laga joojiyo iyo siday ku bilaabatay si kooban walaala waxay ku bilaabatay nin jabka soo maraan ahaa runtii mar badan baan ka sheekeeyey oo anaa cuni jiro xanuunkiisa iyo kuleylkiisa i taabtay waxa mar walba imotivate garanayo dhiiragelinayo aan la harsan waayana waxay ahayd waxaan u jeeday wiil yar oo dhalinyaraa kacadcad oo had bahaalahayd waxaan u arkay waajib diiniyeena oo saarnaa inuu yahay wiilkaas burburka ku socdo waxaas munkurka ummadda burburinaya hor istaag sirta la oran karo maxaa dhaliyay guushaasna waa run soomaalidu waa ku maamaadaa farkaliya foolma dhaqdo laakiin keligay maan ahayn dadku way kusoo biireen dhalinyaro hooyooyin anigu mar walba waxaan dhahaa guusha ingiriiska waxaa suuro geliyey hooyooyinkii soomaaliyeed ee sujuudda ku oynayo lahaa ilaahow wiilkaas quusan waayey maalin uu guusha gaarsiiyey ilaahow bahalkaas naga jooji ku hayay marka sirta guushaas waxaa la oran karaa waxay ahayd waa joogtayn socotay sagaal sano oo aan marna loo kala laga kala joojin niyadda oo laga ilaaliyey inay quusato iyo yoolka oo noo caddaa waxaana laku dayay in la dhaho lacag baan siinanaa dadkii noo wacyigeliyo waxaana laku dayay in la dhaho bal si kalaa la idiin habeynayaa bal hay-adba dhiso fandin baa dawladda idin siinaysa waxaa laisku dayay in naloo hanjibo laakiin waanu diidnay because waxaanu ogeyn meesha aan u soconno baan markii horeba ogeyn taasaa la oran karaa taa halkaas anoo ka duulaya caashay dad qaadba faraha ii gelisay ba waxaan leeyahay de haddii laisweydiinaya dawladdu maxay sanadkii hore qabato sanadkan bedeli kartaa waxaan oran karaa sanadkii hore dawladdu waxay ku qarash garaysay miisaaniya dawladeedkeeda in ka badan inay dawladaha dariska diyaarado u saarto qashinna kasoo dhoofsato sanadkan maxay ka baran kartaa oo ay bedeli kartaa laba laba kun iyo shan iyo tobanka weliba iyadoo ay jirto bishii sagaalaad ee sanadka kan dawladdii qaadka soo dhoofsanaysay ee kenya inay soo saartay sharci ah inaan wadanka kenya gudihiisa lagu gedi karin laguna cuni karin shanta galabnimo waxa ka horeeya marka su-aasha isweydiinta mas-uuliyiinta soomaaliyeed horta allaa waxay tahay war hadday dawladihii dariskaha lacagta ku qaadanayo iyaga ka baxaya ay saas yeeleen maxaa anaga waajib nooga dhigay wiilka yarka oo soomaaliga lixda subaxnimo sidii quraacdii in looga soo dejiyo weliba aadan caddan international airport oo hadda dib loo dhisay oo aanu filayno diyaarada international inay ku dhiiradaan inuu garoonkii oo dhan noqdo marfish subaxa hore oo intaasoo diyaaradaha qaad wadda ay kasoo degaan marka waxaan odhan karaa runtii ha lagu dhiirido ra-iisul wasaarihii hore waa u qornay madaxweynihii waa u qornay aan fariinta gaarsiinayna qaadid insha allah haddana wadankaanu ku ku ku ku kusii jeedna waxaana aaminsanaha runtii haddii la rabo himilo weyn in la hiigsado waxaa lagu hiigsan karaa in lasoo saaro dhalinyaro hayiya oo leylan libaasan nahaaran macaashan ah oo miyir qabta oo hadaf leh laakiin wiilal dhalinyaraa oo qaad cuna oo markay barqadii duhurkii soo kacaan hamigooda ugu weyn yahay talow maanta qadadii iyo qaadkii xaggeen ka helaa seventy percent hadday dhallinyaradeena saas noqoto waddankani weligiis horumar gaari maayo waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan janaqow waxaan rabaa bal hadda qaladaadkii waa taataabanay sidii looga faa'iidaysan karana waa taataabanay sanad cusub baa hadda dhashay waa laba kun shan iyo tobanka sanadkan xaggee la tiigsan karaa baad is leedahay oo haddii la isku dayo ay dadka soomaaliyeed oy dowladdoodiin horkacayso ay gaari karaan si kooban runtii anigoo ka bilaabaya qodobka laftigiisa kii ka horreeyey qodob wax yaroo kasoo haray anoo uga faa'iidaysanaya fursadda dadka soomaaliyeed waxa ay maanta qabsan karaan dawladda inta aanan u gelin xagga amniga waa hor waa waa furaha horumarka haddaan amni jirin wax tallaabahoo la qaadi kara ma jiro sidaan hore usoo sheegayna dawladda soomaaliya maanta jidkii dawladnimada way ku taagan tahay laakiin inay ka midha dhalisaay waxay ku xiran tahay sida ay hadba ugu dhowaato hadafka la rabo ama ay muxuu ahaa uga samatabaxdo caqabadaha horyaallo oo ka ka celinaya iyo waktiga ay ku soo gebagabayso ay ku qaadato ay ku ayay ku xiran tahay haddii dadka soomaaliyeed amnigaas marka gacanta laysugu wada geeyo oo sida aad hadaayata afka ku dhufatay qofka soomaaliga ahi uu isagu mas-uul iska saaro inuu amniga qeybtiisa ka qaato masalan soomaalida nimanka muxuu ahaa leh meheradaha hoteelada oo kaleeto adduunka ma jiro qof hoteel seexan kara isaga oo aan laga qaadin oo aan laga qorin documentiga uu wato si qofka halkan seexday loo ogaado qofka maantay halkan soo galay si loo ogaado adduunka taasoo kale dawladduna inay horseed ka noqoto shacabkuna inay fuliyaan baabuur marka laga kireynayo qofka documentigiisa ayaa laga qaadaa ma aha qofka waa aqaanaa iyo keliya maaha wax walba oo tallaabahoo la qaadayo amnigii bay ku xiran yihiin haddaan amni la helin maadaama aan horumar la helin oo nafti iyo maalki midna badbaadaynin waa in muxuu ahaa dadkii ay amnigii ay ay muxuu ahaa ka wada shaqeeyaan taas marka muxuu ahaa waa amnigii dawladda soomaaliyana maamul goboleedyada maantay la dhisaayo ayaa ku xiga in lasoo gebagabeeyo adigoo raallia adigoo adigoo raallia cabdiraxmaan janaqow intaadan ka gudbin waxaad carabka ku dhufatay in dawladda looga baahan yahay dawlad iyo shacabba in qofka la qoro ay dhiigisaa ama qofkani la ogaado qofkuu yahay ama hoteel ha ahaato ama guri uu koreysanayo weli dawladdii soomaaliyeed uma hirgelin nidaamka ah in qofkan loo sameeyo i d oo haddii xitaa qofkani uu qalad ka dhaco dib loogu laaban karo meeshii uu deganaa iyo cidda ku xiran sidee taasi ku suurageli kartaa bay kula tahay waxay ku suurtageli kartaa qofka ma aha inuu aidi wato keliya ma aha qofku waxyaabo badan ayaa uu isticmaalaa oo reference u noqon kara hadhow raadraaciisa haddii lacal ay wax dhacaan waxaa ka mid a muxuu ahaa telefoonka uu sito oo waxaa ka mid a muxuu ahaa qalabka uu sito oo muxuu ahaa laftigiisa wax documenti noqon kara ay ku jiraan waxaa ka mid a waxyaabo maaragtay qofka laga hayn karo waxaa ka mid a in xitaa mararka qaarkood laga qaadi karo photo yani sawir laga qaadi karo si amnigiisa amniga loo xaqiijiyo iyo waxyaaba badan tan kaleeto ay dhisamaynta laftigeedii maadaama la sameeyey systemkii in dadka oo dhan si fudud loo gaarsiiyo waa ay sahlan tahay taa laftigeeda haddii aynan muxuu ahaa aysan muddo dheer qaadanin dhaqso la sameeyo waa wax dhaqso lasoo gebagabayn karo in dadka oo dhan aidi loo sameeyo oo qof walba laga dhigo qof documenti wata marka taas waxaan leeyahay dawladduna fura furaha iyo horseedka iyadaa laga rabaa iyo dabakici iyo iyo iyo raadraaci iyo iyo hirgelintii in la daba joogo wixii dadkana waxaa laga rabaa inay si dhiga fudud hawshaa iyagoo iyagaa u baahan ay muxuu ahaa ii qaataan tan marka waxaan dhihi lahaa muxuu ahaa amniga boqolkiiba siddeetan maxaa hadda maaragtay muxuu ahaa la qaban karaadaas markaan u gudbo boqolkiiba siddeetan ilaa sagaashan haddii uu soo gaaro waxaan dhihi karaa meel weyn baa la gaaray waana la gaarsiin karaa maamul goboleedyada hadda akhiiran waaba gebagabay ku dhow yihiin haddii iyagana maaragtay si dhaqso leh loo hirgeliyo isagana meel fiican buu gaari karaa sidoo kaleeto tirinta dadka waa wax amniga ku xiran sidoo kale qabasho doorasho waa wax amniga ku xiran marka anigu waxaan leeyahay amniga ha laysugu geeyo awoodda ugu badan iyo turxaan bixinta dastuurka caayshana ay sheegtay waxaagu waxa muxuu haddaadan adigu lahayn maalgelinta iyo maamulka waxa adigu aad rabto ma gaari karaysid taana waxaa tusaale ugu filan sida hadda caaisha ay tilmaamtay in maaragtay muxuu ahaa wixii maalgelintiisii ay dawlada xisha ay leeyihiin kadalika ciidankan hadda muxuu ahaa amisom ee jooga oo aadan adigu lahayn geedkaa dheeri gacan kuma dhaxan tir ee aadan adigu lahayn in laga maarmo taasna waxay ku xihan tahay iyadoon dhaqaale dhaqaalina waddanka ku yaala haddii marka maamulkaas waxaasi waa wax hadal lagu hadal wuu iska sahlan yahay laakiin muxuu ahaa waa culayskeeday leedahay waa garan karnaa laakiin haddana haddii lagu dadaalo lagu dadaalo waxaan leeyahay wax laga bada dhalin kara wax naga fog ma aha taas marka dawladduna waa inay horseed ka noqotaa shacabkuna waa in uu uga horeeya oo ku garab taagan yahay haye caasho geelle maxaad ku dar lahayd horta waxa weeyaan dawladda waxaan dhihi lahaa yacni mar walba iyadaa waxa weye la fiirinaya wax laga rabaa marka waxaan rabaa dawladda laftirkeedu waxyaabaha ay qabanaysaa sida hadda la sheegay inay priorities kale leeyihiin su-aalaha haddaan kasoo qaadno walaal cabdiraxmaan hadda wuxuu xusay amniga marka anigu waxaan kusii kabi lahaa amniga adeegyada nolosha wax ka bedelaya oo dhan amniga marka laga hadlayo waxa waaye in qofka horta marka ugu horeysa ciidanka ah noloshiisa la faalo qaado dawladda kharash badan baa ka baxda siyaabo badan baa kharash maxaa dad badan oo waxtar lahayn baa laga yaaba inuu kharash badan ku baxo marka waxaan dhihi lahay si muxuu ahaay ciidamada shisheeyan aan laga bax aanan dhigin si aan la-aan ah iyadoo markaanu ciidankeenii aanu dhisno oo awoodoodii dhisno oo dhaqaalahoodii aan qabyatirno waxa weye ciidanku joogi mayo iyagaa ameerka muxuu ahaay la wareegaya iyagana hadda waa loo mahadnaqaya intii ay nala soo gaareen intii dhibaato ay nala soo marka waxaan kaloo kusii dari lahay waxa waxbarashada waxbarashada waa waxa wadanka horumariyo waaye waxbarasho marka macalinkaakeysan qof wuxu dhigo subixi lagu eri waxa matarayaan waa in macalimiinta iyo muxuu ahaayey ciidamada gaar ahaan kuwa booliiska oo dadka ilaalinaya laftirkooda iyo goobaha caafimaadka iyagana waxa waaye dadka ka shaqeeya in la qabyo tiro maxaa yeelay afraatan istaalka ma tegayaan way joogayaan qofka si fiican bay u daaweynayaan haddii kale waxa waaye wuxuu raadsanayaa private inuu aado oo meel kale xoogaa kasoo gelaya ka shaqeyso midda labaad oon dawladda sii dhihi lahaa waxa waaye in ay gacan siiso ciddii wax qabsata qofka haddii wax qabsan waayo ma aha adiga inaad dabada ka riixdo ciddii wax qabsata waxa waaye inaad wax la qabato oo dhiiri geliso si tartan u jiro oo muxuu ahaay tartankaasi laftirkiisa wax u taro meelaha fogfog oo khatarta ku jirta dadka ka shaqeynaya in mudnaan la siiyo oo muxuuha laga jaro xafiisyada kuwa fadfadhiya oo subaxii inta soo kaca ee sii fariista in lacagta laga jaro qofka ka shaqeynaya meel cabsi la-aan cabsi ka jirta oo dhibaataha uu fog oon adeegu gaari karin in lacag iyo gaadiid fiican la siiyo si loo yiraahdo loogu tartamo in maxaa meelaha foglaada shacabka laftirkiisa waxaan dhihi lahaa intasa in dadka yarka ah oo muxuu ahaaye weli kusii dambeeyaan dagaaladii maskaxdii dagaalada kusii dambeeyaan in ay ka tanaasulaan oo soomaalinimo iyo nabad iyo wadajir iyo israac ay ku fekeraan maxaa yeele waa la arkay soomaaliya ina cidna dagaalku kala adkaan karin dagaal in wiil ku dhintama inaan waxla tari karin marka in dagaalka laga tanaasulo oo layska muxuu ahaaye wacyigeliyo iyo inaanu micnaha dawladda laftirkeeda aan gacan ku siino inaanu la shaqeyno oo muxuu cadaalada kala shaqeyno oo aan kala shaqeyno inay iyadu dadka muxuu ahaaye kala shaqeyso iyadana cadaalad kala shaqeyso iyadana cadaalad laakiin aanan wax bursi aanan warsan oo sidaasoo la isku wada shaqeeyo marka aad waa tahay soomaalida inay ka faa'idaystaan jeclaan lahay waa tahay ugu dambeyntii marka waxaan rabaa si kooban dardaaran guud sanad cusub baa dhashay hadduu hor leeyahay laba iyo toban bilood ayaa fooda nagu soo haysa haddii lahayd laba iyo tobankaas bilood xaggee baad isdhihi lahaydeen waxa laga bilaabo dardaaran waxaan rabaa si dardaarana bal shacab iyo dawlad wixii aad kula dardaarmi lahaydeen abukar si kooban xildhibaanada waxaan oran lahaa khayr alla idin siiye bal for the first time markii ugu horreysay inta tagtaan dadkii idinsoo bo idinsoo booqday ama buulo berdi iyo buulo aqablo iyo beledweyne iyo hiiraan iyo meel walbao laydinka soo doortay bal dib ugu noqda dadka idinsoo doortay la tashada fiiriya lasoo noqda idinkoo raba inaad dawladnimada iyo iyo hibiladooda bal inaad soo gaarsiisaan dawladda waxaan oran lahaa bilahi calaykum yana bal mooshin damba maqal because claaska keliya ma aha waxay waktigii ka qaadeen dad badan oo siyaasada ku waasho wax badantooda falanqeynaya waxaan isleeyahay runtii haddii dhexda lasii xirto wax badan baa la iigsan karaa fariintaydii qaadiidna meesha kama maqna waxaan leeyahay wal ugu yaraan haddaan wax kale la awoodin hala sameeyo in la xadido bilaa dul qaadan iskuol hortiisa iskuol hortiis in mis darooga adduunyado dhan imad noqday in lagu gado dawladdii iyo mas-uuliyiintiina ay fiirsanayaan waa in xero magaalada banaankeeda loo sameeyaa waa in waqti waa in si walba lagu xakameyn karaa canshuurta lagu saddexlaabaa wax badan baana soo kordhin kartaa aan leeyahay arrintaas waa tahay waxaan siinayaa shee abdiraxmaan janaqow bal dardaarankaaga guud sanad cusub baa dhashay bal shacabka soomaaliyeed waxa uu qabsan karo iyo waxyaabihii ay sheegeen horaan usoo taataabanay bal sanadkan cusub ee hadda dhashay dardaaranka guud ee aad shacab iyo bulshaba u haysaa muxuu yahay si kooban adiga u dhigaayo
midka ugu horeeya waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ha ku dhiiradaan in ay amniga kala shaqeeyaan dawladda haddii ay cabsii jirto waa garaynaa cabsii waa jirtaa laakiin cabsida aadanuhu mararka qaarkooday waxay noqotaa dembi xagga ee diintaba looga baxo shirki gaara markaad aragto qof maaragtay muxuu ahaa aada og tahay inuu xumihii dadkii sameynayay uu yahay ee aada iska aamusto dembiga ayaad ka qayb qaadatay baan leeyahay dhiiro oo xataa wargelin sameey ciday kuma ogaan karto marar badan laakiin haddaad iska aamusto maxaa iga galay kuwibay ishayaan eedaysanaha koowaad waa adiga marka waxaan leeyahay amniga amniga amniga wax badan aan anigu ku celinaya taasaan horta ka xariiqaya tan labaad waxaan leeyahay dawladda khitaabkeeda ama ku hadalkeeda fariinteeda ku wajahan shacabka bointiga koowaad ha ka dhigto dagaalka fikirka oo ka khatarsan dagaalka xoogga iyo hubkaa waxaan leeyahay ugu dambayntii qodobka saddexaad dawladdu ha siiso dadka aqoon-yahanka iyo waxgalka ee dalka iyo dalkana jooga dibaddana kasoo laabanaya gaar ahaan kuwa jaamacadaha wax kusoo bartay ee dalka dib kusoo laabanaya ama dalka gudihiisaba wax ku bartay ha siiso seed ay dawladda ay garab ku siin karaan oo ha u diyaariso kanaal ay uga faa'iidaysan karto aqoonta dadkaas soo koraaya iyo khibradaha dadka waaweyn ee wax ku oolka ah ee dawladda wax tari kara dadka soomaaliyeedna higsigooda iyo himiladooda wax ka xaqiijin kara iyagoo aan dawladda xilkahayn aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan janaqow sidoo kale caasha si kooban dhinacaaga dawladda ayaa waxaan rabaa in aan u sheego in ay muxuu ahaayey dadka ay dooranayso oo dadkoo muxuu ahaa ay rabto inuu wax ka qabto oo hogaamiyaan rabo inay horta noqdaan dad dawladana wax u tari kara meesha ay ka yimaadeenna nabadna ka samayn kara tegi kara baabuur ku tegi kara seexan kara la qadayn kara laakiin inta diyaarad istaagaan oo toban daqiiqa ay joogaan ay soo noqdaan aysan ahayn waa inay micnaha dad dadka isku xir kara ay doontaan aqoonta meesha ratay ha gaarsiisnaato waxaan kaloo kula talin lahayn golayaasha dawladda laftirkoodu iyaga laftirkooda intay ilaalin karaan khilaafka hala ilaaliyo maxaa dastuur baa noo soo bixi doona alxamdulilah rajeynayaa maanta aad baa dadku u bisil yahay muxuu inay khilaafkooda ku dadaalaan inay yareeyaan muxuu ahaaye inta ugu dambeysana leeyahay dadka dibadaha ka imaanaya xirfadlayaasha oo cabdiraxmaan hadda uxusay waxaan oolahaa xil keliya ha soo doonanina oo inta soo istaagtaan haddii nina wasiir halaysiiyo prime minister halaysiiyo waxaa looga baahan yahay xiliyada ay fasaxyada yihiin inay jaamacadaha yimaadaan saddex bilood sii ku dhigaan inay kii xirfadlaha uu yimaado oo muxuu ahaaye guidelines uu siiyo kuwa la talayaalina u yimaado iyagoon ciduna waxba siinin maxaa yeelay waqtigii anagu aanu muxuha wadanka joognay oo la dhibaataysanaa ayagu waa carareen oo waxay tageen dibadda waa fursaday heleen inkasta ay muxuaha aada uga shaqeeyaan wadanka marka waxaana leeyahay dadka xirfadaha badan le oo wadanka dibadiisa jooga kusoo noqda dalka oo muxuu ahay wax badan u tara aad baad umahadsantihiin dhammaantiin abuukar cawaale aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan janaqow sidoo kale caasho adna aad baad umahadsan tahay ka qaybgalkiina barnaamijkan aad baan idinkaga mahad celinaya dhammaantiin intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay gala qayb galeen sheekh cabdiraxmaan maxamuud faarax janaqow oo ka mid ahaa ururkii maxaakiimta islaamiga oo hadda ku sugan waddanka jarmalka iyo marwo caasha geelle diiriye oo ah guddoomiyaha guddiga dibweegista dastuurka oo joogta magaalada garoowe iyo sidoo kale abuukar cawaale qaadiid oo jooga magaalada london intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
aad ba umahadsantaha caashi ibraahim aadan oo inula socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington